فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
markaasuu ku dhiirageliyey cunista geedka oo ku hoday markay dhadhansheen geedka waxaa u muuqday cowradooda waxayna isla markiiba bilaabeen inay ku asturaan nafahooda caleemaha jannada rabbigood baana u yeedhay miyaanan idinka reebin geedka oo idiin sheegin in shayddaanku idiin yahay cadow iska cad